habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay toddobiyo labaatanka bisha juun ee sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mojada gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayga v o a somali com dhegeystayaal haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doono aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan diyaargarowga munaasabadda ciidda ciid al adxa ee maalinta berriye
waa la isdiyaarinayaa diyaargarow waa lagu jiraa insha allah khayrkeyga maa sugaynaa haddii laba nasiib baan yeelannay ciiddeennii calanka iyo ciid alxadxi oo isku dhacay alxamdulilaah baan leenahay ilaahay dee saa insha allah khayrkeyga hana siiyo labada ciidoodba maasha allah mabruuk waa kaa dee wannagaa wax kasta iibsanaynaa wannagaa dee fentuuna blesiye qubadkeennii dekaado tusa oo noofqa alxamdulilah allah mahadale
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ganacsigii magaalada boosaaso hoos u dhacay dhinaca xagaaga dartii dad yar oo kooban baa jooga magaalada aan waxba haysanin wixii ku cagaabacaan aan haysan iskuulladiina waa daaheen dadkii waxay sugaayeen iskuulladii imtixaankii sideedaadka iyo labiyo tobanaadka way adeegteen dadkii o dhan way adeegteen wax adeeg u dhiman oo wax sugaaya ma laha magaaladana waa cidlo cid lacag haysata male cid wax gadanaysana male waan iska xagaabax dadki way xagaabaxeen waa iska fadhina waxba nagalaman karto
qodobadaas iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida hay-adaha amniga ee heer federaal ee dalka ruushka ayaa maanta shaaciyey inay xidheen amaba ay soo oodeen baadhitaankii ku socday kooxda hubaysan ee hogaamiyo yefkozin brugzin iyo weliba xubno kale oo ka tirsan kooxdaasi calooshoodu shaqaystayaasha ee magacooda la yidhaahdo fagner inaana la dacweyna kuwii dagaalamay ayaa qayba ka ahayd heshiiskii la gaadhay sabtidii hore heshiiskaasoo keenay inuu joogsado weerarkii ay wadeen kooxdaasi wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa sida oo kale maanta sheegtay in kooxda wagner ay isku diyaarinayaan inay hubka waaweyn ku wareejiyaan militariga ruushka brigosin oo ah hogaamiyaha kooxdaasi ayaan ilaa hadda la ogeyn halka uu ku sugan yahay walow websayt ka mid a kuwa duulimaadyada dabagala ee inta badan wararkooda raadiya ay muujiyeen in diyaaradda nooca jadka uu la socday brigosin ay ka degtay dalka belaruus oo halkaasi gaadhay qaramada midoobay ayaa sheegtay in in ka badan kun qof oo ah dad rayid ah oo reer afghanistan ay ku dhinteen miinooyin iyo weliba noocyo kale oo weerar ah tan iyo markii kooxda daalibaan ay dib ula wareegeen xukunka dalkaasi sanadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii warbixin uu maanta soo saaray xafiiska howlgalka qaramada midoobay dalka afghanistan ee magaciisa loo soo gaabiyo unema ayay ku sheegeen in kun iyo shan iyo sagaashan qof oo rayid ah ay dhinteen intii u dhexaysay bishii ogost ee sanadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii ilaa iyo laga soo gaarayay bishii mey ee sanadkan halka laba kun lix boqol iyo sagaal iyo toddobaatan qof oo kalena ay ku dhaawacmeen halkaasi warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in dadka badankooda waxyeeladu ay ka soo gaadhay miina lagu xidhay meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan sida masaajidada dugsiyada iyo weliba goobaha suuqyada ah sanadkii laba kun iyo labaatankiina saddex kun iyo shan iyo soddon qof oo rayida ayaa dhintay halka shan kun toddoba boqol iyo shan iyo siddeetan kalena ay dhaawacmeen sida lagu xusay amaba lagu sheegay warbixin ay wakhtigaasi soo saartay qaramada midoobay ugu dambayntiina olivia jow ayaa isniintii shalay toole magaalada toronto ka noqotay duqii amaba maayarkii u horreeyey ee asal ahaan ka soo jeeda shiinaha codayntan ayaa muujinaysa in jow ay ku guulaysatay toddobiyo soddon boqolkiiba codadkii aan la dhiibtay iyadoo ku-xigeenkii hore duqa magaaladaasi anabiola iyaduna heshay boqolkiiba labiyo soddon waa haweeneydii labaad ee loo doortay inay hogaamiso magaalada ugu weyn dalka kanada waxaanay bedeli doontaa john torrey oo isagu markii saddexaad loo doortay bishii oktoobar ee lasoo dhaafay jagadaasi laakiin afar bilooda kadib iska casilay kadib markii uu qirtay inuu gogoldhaaf la sameeyey qof ka mida shaqaalihiisa jow oo haatan da'deedu ay tahay lix iyo lixdan jir ayaa u soo haajirtay waddankaasi kanada iyadoo da'deedu ay tahay saddex iyo toban sanno iyadoo kana timi hong kong waana xubin hore uga tirsanayd baarlamaanka kanada iyo weliba xildhibaan golaha magaalada torontoa jow oo dhanka bidixda u janjeedha ayaa waday olole ay ku dhisayso shan iyo labaatan kuna guri oo dadka dhaqaalooda hooseeya ay degi karaan toronto ayaa magaalo ay ku nool yihiin dad gaadhaya laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo qof iyadoo hoyla-aantuna ay muddooyinkii dambe ay kor u kacday dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi haatanna u diyaar garoob ah qaybaha dambe idaacadda caaw iyo dunida fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiima dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay hay-adaha amniga ee federaalka dalka ruushka ayaa sidii warkaba aad ku maqlayseen maanta shaaciyey inay xidheen amaba ay soo oodeen baaritaana ku socday kooxda hubaysan ee hogaamiyo yefgosin bergosin iyo weliba xubno kaloo ka tirsan kooxdaasi calashooda ushaqaystayaasha ee magacooda la yidhaahdo fagner arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo madaxweynaha ruushka iyo weliba hogaamiyaha kooxdaasi wagner ay siyaabo kala duwan uga hadleen khilaafka dhexdooda warbixinay v o a arrintan ka qortay waxaa inoo haya xuseen barre wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay maanta oo salaaso ah in kooxda wagner ay isku diyaarinayso inay qalab militari oo culus ku wareejiso militariga ruushka madaxweynaha ruushka valadimir putin oo khudbad u jeediyey shacabka ruushka ayaa isaguna isniintii ku eedeeyey qabanqaabiyaasha fallaagada inay yihiin khaa'inul wadan
Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали.
been bay u sheegeen oo waxay ku riixeen inay dagaalamaan oo ay rasaas ku ridaan askarta iyo shacabka waxaana yeeleen sidii uu cadowgu ku farxi lahaa taas oo ah walaalaha ruushka oo isdilaya oo la arko putin wuxuu ugu baaqay askarta wagner iyo taliyayaashooda oo ugu yeedhay wadaniyiin in ay ku biiraan militariga ruushka iyagoo iska diiwaangelinaya wasaaradda difaaca ruushka ama hay-adaha kale ee fulinta sharciga waxa kale oo uu siiyey ikhtiyaarka haddii ay rabaan in ay dib ugu noqdaan qoysaskooda iyo asxaabtooda ama ay u guuraan dalka belaruus haddii ay doortaan hogaamiyaha ruushka ma soo hadal qaadin guddoomiyaha amaba hogaamiyaha wagner brijokin si kastaba haatee waxa uu sheegay in abaabulayaasha kacdoonka ay khaa'imeen dalkooda iyo dadkooda putin ayaa sheegay inaanu wax tallaaba a qaadin intii gadoodka uu socday muddo afar labaatan saacadood ah isagoo sheegay inuu sidaasi u yeelay si uu u baajiyo dhiig daata dhinaca kale hogaamiyaha wagner brigojin ayaa isniintii markii ugu horreysay isaguna ka hadlay tallaabadii uu qaaday isagoo cod ku baahiyey bogga fariimaha ee telegramka waxaana uu sheegay in ujeeddadiisu ay ahayd in aan la burburin kooxda wagner manu lahayn hadaf ah inaan meesha ka saarno taliskii jiray iyo dowladda sharciga ah ee la soo doortay balse waxaan ka hortegaynay in la baabi'iyo wagner group brigojin ayaa tilmaamay kuna tilmaamay ficiladiisa kuwa cadaalad-doon ah isagoo ku eedeeyey wasiirka gaashaandhigga ee ruushka inuu doonayey inuu kala diro kooxda wagner kowda bisha julaay laamaha sirdoonka ruushka ayaa baadhayay in hay-adaha basaaska reer galbeedka ay door ku lahaayeen arrintan madaxweynaha ay xulafada yihiin ruushka ee lukajenko ayaa isagu dhexdhexaadin ka bilaabay arrintan isagoo ku guulaystay inuu demiyo khilaafka waxaana uu sheegay in hogaamiyihii wagner uu gaadhay belaruus isagoo tilmaamay in dowladdiisu ay siisay xeryo ku meelgaar ah oo ay degaan maleeshiyada wagner group
aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen barre oo warbixintaasi nala socodsiinayay dhinaca kalena kadib qalalaasii toddobaadkii hore ay ku lug lahaayeen kooxdaasi calooshada shaqaystayaasha ah ee wagner ee dalka ruushka ayaa su-aala layska weydiinayaa sida arrintan ay saameyn ugu yeelan karto wadamada afrika ay kooxdaasi ka howlgasho hogaamiyihii kooxdaasi ayaa la sheegay inuu ku noolaan doono belaruus halka maleeshiyada kooxdan in ay hubka ku wareejin doonaan dalkaasi ruushka warbixin arintan ayaa ka qortay warbixin kaloo arrintan ay v o ka qortay waxay noo soo jeedinayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan dadka juqraafiga siyaasadeed falanqeeya ayaa sheegaya inaan lagu degidegi karin qiimaynta siday u saamayn doonto howlgallada afrika ee kooxda wagner kadib markii hogaamiyahooda yefgeni brigoshin uu ku hanjabay inuu ciidamadiisa ku jihayn doono magaalada moskow dhammaadkii toddobaadkii hore intii xaaladan aan la maarayn waaxda maaliyadda ee maraykanka ayaa ku tilmaamtay kooxda wagner ciidan calooshood u shaqaystayaal gaar ah oo ah urur dembiilayaal ah waxaanay ku eedaysay inay geysteen dilwadareed kufsi jirdil iyo weliba xadgudubyo ka dhacay wadamada jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo maali kadib kacdoonkii muddada kooban socday ee hogaamiyaha wagner yefgeni brigoshin uu ka abaabulay ruushka dhammaadkii asbuucii hore falanqeeyaasha ayaa isweydiinaya waxa ay uga dhigan tahay wadamada afrika qaarkood charles boazil oo ah la taliyo sare oo ka tirsan hay-adda la socodka xasaradaha caalamiga ah ayaa sheegay in ciidamo hubaysan oo aad u xoogan lagu arkay caasimadda jamhuuriyadda afrikada dhexe ee bangi iyagoo gaaf wareegaya tani waxay muujinaysaa in maamulka bangi uu ka baqayo tallaabo hubaysan oo ku xidhan waxa ka socda ruushka ayuu yidhi cabdulaahi diyaara oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda amnesty international ayaa sheegay in wagner uu door muhiim ah ka ciyaaro amniga waddanka jamhuuriyadda afrikada dhexe dowrka ciidamadan ayaa kordhay tan iyo markii weerarada lagu qaaday bangi bishii disembar ee labadii kun iyo labaatankii weerarkaasi oo geysatay koox la yidhaahdo coalition of patriots for change waxaana kooxda wagner ay ku guulaysatay inay kooxdan hubaysan ka saarto dalkaasi iyadoo dhowaan lagu dhawaaqay in la sameeyo afti dastuuri ah bisha juulaay taasi oo u ogolaan karta madaxweynaha hadda ee jamhuuriyadda afrikada dhexe faustin archange todera inuu mar saddexaad u tartamo doorashada diyaara ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda bangi aysan lahayn awood ay ku shaqayso iyadoo aan gacan ka helin ciidamada wagner weerarada ayaa ka sii socda dalkaasi iyadoo ay ka dhacayaan xadgudubyo waaweyn oo xuquuqda aadanaha ah oo dhan walba ah ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda afrikada dhexena waxay u baahan yihiin inay taageero ka helaan kooxda wagner inkastoo madaxa wagner uu dhaleeceeyey sida ay wasaaradda difaaca ruushka u maraysay dagaalka ukrain haddana howlgallada ay jamhuuriyadda afrikada dhexe kooxda wagner ka samayso ma suuroobi lahayn haddii wasaaradda difaaca ee ruushku aysan u igman ayuu yidhi bowsel haddii brigoshin uu sii ahaado madaxa wagner waxaa laga yaabaa inaanu isbeddel samayn waxaa laga yaabaa inay jiraan kuwo kale oo bedeli kara ayuu yidhi bowsel bowsel wuxuu tusaale u soo qaatay konstantin beklof oo ahaa mid ka mid ah maareeyaasha ugu waaweyn ee howlaha wagner ee afrika tan iyo labadii kun iyo siddeed iyo tobankii waxaana uu shaqaalaysiiyey shirkad kale oo militari oo gaar loo leeyahay oo ku taalla dalka ruushka haatan way adag tahay in lasii saadaaliyo waxa ka dhici doona dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ama dalalka kale ee ciidamadani ay joogaan sida ay khubaradu u sheegeen v o a
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaasoo diyaarisay v o a dalka jabuuti waxaa caawa si xawli ah uga socda howlaha loogu diyaargaroobaya xuska munaasabadda ciidaladxa ciidan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dalkaasi jabuuti maanta laga xusay sanad guuradii lix iyo afartanaad ee kasoo wareegtay markii waddankaasi uu xornimadiisa ka qaatay gumaystihii faransiiska sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatankii bishii juun toddobiyo labaatankeedii haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan oo la xidhiidha diyaargarowga ciidda waxaa inoo haya waryahayaga ramadaan muuse jaamac dalka jabuuti oo ku guda jira xuska munaasibadda calanka ayaa waxaa caawa u soo galay xuska ciidal odxa iyadoo xuska calanka iyo xuska ciidu ay sanadkan sanka isku hayaan dalka jabuuti inkastoo ciidamada booliiska gaar ahaan qaybaha taraafigu ay si wanaagsan u kala hagayaan baabuurta haddana waxaa laga dareemayaa suuqyada magaalada jabuuti gaar ahaan jidadka magaalada culays iyo sixmad xoog leh oo la xidhiidha baabuurta iyo dadweynaha ku qulqulaya suuqyada qaar ka mida dadweynahaasi oo aan kula kulmay suuqyada dhexdooda ayaa sidan iigu warramay xamse muuse siciid wallaahi alxamdulilah aad iyo aad baa laisku diyaarinayaa rabadaanow waa adiga arkayde dadka suu xaami suuquu yahay alxamdulilah wallahi dadku way soo wala baxayaan waa lais diyaarinaya diyargalo waa lagu jiraa insha allah khayrkeygo maa sugaynaadii laba nasiib baan yeelannay ciiddeenni calanka iyo ciid alxadxi oo isku dhacay alxamdulilah baan leenahay ilaahay deesaa insha allah khayrkeyga hana siiyo labada ciidoodba cabdi baa u diyaargaroobeysaa de waxma iibsatay waa iibsada hooyaan haysa wax kalena waad egeegaysaa weli waad iibsanaysaa haa waan dordooranaya bal ka warran dee waxaa kulmay ciiddii calanka iyo ciiddii aan aladxa ee caadiga ahay way fiicantaa wallahi ilaahay alxamdulilah hadduu nagu soo dhexsiiyo labadaba magacayga waa khadiija buuse locita maasha allah mabruuk waa kaa dee annagaa wax kasta iibsanaynaa wanaga dee tuna plaisiye qubadkeenii dekaado tusa onofqa alxamdulilah allah mahadale boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaya boqolkiiba boqol barkad xasan amare aad iyo aad buu u fiican tahay iibsanayaan dadku haa xoog baa u imanaya way imanayaan haa dadku way imanayaan wixii joogaa sidii lagu yaqaanay jabuuti awalba waa iska iibsanayaan habeenkii fiican baan usoo dhaweynaynaa ciid wanaagsan maxamed maxamuud ducaale wallaahi wuu wanaagsan yahay labadii arrimood baa iskalay suuqu aad buu camiran yahay aad buu dadku u faraxsan yihiin iyagoo calankiina soo dhoweynaya ayay ciiddiina u soo gashay arrimahoogu farxad weeyaan magacaygu saddex mustafa saciid aamin wallaahi waxaan ku leeyahay ciidu waa dahab alxamdulilah waa niya waa yihiin maadaamay laba ciidoodna kulmeenna waa maasha allah farxaddan maantaan haysanno farxad ka wanaagsanoo haysanaa ma jirto waxaan ku leeyahay waa laba ciidoodoo kulmay waa alxamdulilah baan ku leeyahay dadku way wada faraxsan yihiin rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
haatana boosaaso dadka shacabka ah ee ku nool magaalada boosaaso ayaa in badan oo ka mid ah waxay sanadkan u xagaabixeen deegaamada kale puntland oo sanadkan ay roob wanaagsan uu ka da-ay barwaaqana ah arrintan ayaa waxa ay hoos u dhigtay dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga ee suuqa dharka iyo weliba xoolaha nool ee magaaladaasi boosaaso warbixin arrintaasi ku saabsan waxaynoo haysaa weriyahayaga faadumo yaasiin jaamac iyadoo si weyn loogu diyaargaroobayo munaasibadda ciidda waxaa suuqyada magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso laga dareemayaa hoosu dhac ku yimid dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee suuqyada lagu iibiyo xoolaha iyo dharka oo ay dadku toddobaadyada ciidda ka horeysa si aadah ay wax uga iibsan jireen faarax muuse cali oo ka mid ah dilaaleyda xoolaha ee suuqa boosaaso ayaa sheegay in sanadkan uu aada u hooseeyo iibka xoolaha nool sababo la xiriira dadkii oo u xagaabaxay miyiga iyo magaalooyinka uu roobku ka da-ay ee barwaaqada ah maantay marka lasu qiyaaso sanadkii hore iyo sanada kan boqolkiiba toban bay kala joogaanin maanta waa maalinta w shaqada ugu dambey shaqada ugu dambeysay mana shaqona ma jirto xun baa neef neef iyo laisku gadanayaa ariga meeshii ka iman jirdhay kunku ka iman jiray ama labada kun ka iman jirdhay kunkiiba boqol baa ka yimi adigu boqolkiiba toban ka qiyaas qaado iibkuna ma jiro oo iib hadeer badan oo arafo la galay oo maanta ilxiya hadda la qaatana ma jiro berina waa tukashadiiyo haddee waxay noqon doonto ma naqaan laakiin waxaan qiyaasaynaa dadku boqolkiiba sagaashan iyo shan wuxuu u baxay miyiga oo miyiga ayaa barwaaqo ah nin kasta oo magaalada joogana meesha dalkiisa jooga ayuu kasoo ciidaya neefkii neefkii boqol iyo soddonka ilaa boqol iyo labaatanka la siin jiray sagaashan iyo shan ilaa sagaashan boqol baa neef halhaleela oo boqol abaa ugu sarreeya wixii kale waa siddeetan iyo shan siddeetan sagaashan ariga la keenayaana waa yuu badana waa ari waaweyn oo aad u cayilay weeye marka faqi isu dhow maaha
sidoo kale ganacsatada dharka iibisa ayaa iyaguna ka cabanaya suuq la-aan inkastoo ay si weyn ugu soo adeegeen goobahooda ganacsi shukuri abuukar nuur suuqleyada magaalada boosaaso oo ilaa labaatan iyo sideed sano degan kuna nool walaal ciidaaneeti waxba ma jiraan laakiin insha allah waa rajeynaynaa kheyr iyo wax fiican dad yar oo kooban baa jooga magaalada aan waxba haysanin wixii ku cagaabaxan aan haysanin iskuulladiina waa daaheen dadkii waxay sugaayeen iskuulladii maxaa imtixaankii sideedaadka iyo labiyo tobanaadka way adeegteen dadkii oo dhan way adeegteen wax adeeg u dhiman oo wax sugaaya ma laha magaaladiina waa cillo cid lacag haysata male cid wax gadanaysan male waan iska xagaabax dadka way xagaabixeen waa iska fadhina waxba nagalama gabto inkastoo magaalada boosaaso ay ganacsatadu ka cabanayaan in ciidan aan si wanaagsan wax looga iibsan ayaa haddana waxaa muuqata in fursadahan ciidda ay ka faa'iidaysteen ganacsatada ku sugan goobaha dadku ay u xagaabixeen ee ka baxsan dhulxeebeedyada oo inta badan dadku ay ka guuraan bilaha xagaaga faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
aad bay faaduma mahadsantay dhegeystayaal colaadda ka jirta magaalada laasacanood iyo weliba hareeraheeda ayaa saamaysay qaar ka mid ah xoola dhaqatada wariyahayaga laasacanood cabdikariin ayaa la kulmay cabdiraxmaan jaamac mire oo ka mida dadka xoolaha ku dhaqda duleedka magaalada laasacanood waxaana uu ka waraystay sida ay colaaddu u saamaysay xoola dhaqatada
walaahi xoolaha dee xabaddu way saamaysay oo dee deegaankan anagu awalba iska deganen deegaanka magaalada agteeda markii xabaddu bilaabatayna de waxay noqotay xoolihii in la yaro durdurkiyo oo xabadda laga yaro fogeeyo marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin kolley anigu dadka aadka u fogeeyey mayahe magaalada dusheedan weli iska joogaa magaalada waxaanu jiraa laba kilomitir wax intaa u meelaha gaadhay ama saddex kilomitir laakiin dad badan baa jiro adigu miiyo fogfogeeyey geelana dee wuxuu dadka uu ku fadhiyay magaalada awalba wuxuu ku fadhiyay dadka oo caanaha ka iibsan jiray dadkiina markay qaxeen xoolihii waa laiska yara kala kaxkaxeeyey oo baadiyaha la geeyey markaa saameyntaasay ku yeesheen dadka xoolaaleyda ee degan deegaanka magaalada laascaanood sida dadku u qaxay baa xoolihuna u qaxeen bal waxaad iga warantaa maadaama dagaaladu markay dhacaan oo kale bal sida ay u saameeyeen iyo khataraha ay galeen dadka xoolaha magaalada hareeraheeda ku haystay ee weliba caanaha ka keeni jiray wallaahi geelal badan baa joogay cabdikariinow oo aada u badan oon haddeer dee aan lasoo koobi karin qaar garowbay aadeen erya garowbay haddeer geelasha badankoodii aadeen waxaa dilaasaanood joogaa waa geel aan aada u yaroo fara ku tirisa annagu waxaanu samaynaa subaxa xabaddu dhacasana xaggaa buurahanu u sii daynaa subaxaysan xabaddu dhacayna jeexyadiisaasaanu ku sii daynaayoo waa halkaa labada ciidan dhexdoodu daaqaado kaygu wuxuu joogaa halkaa shirkadda laska agteedu daaqaa iyo inta udhexaysa geelkeena jabuutaawi waana meesha ciidamada ugu badan joogaan meelo badan oo aad xoolaha u foofin jirteen ama aad daaqi jirteen hadda suurtagal idiin ahayn inay daaqaan geela caanahaad ka keeni jirteen ha wallaahi way jirtaa oo geelu darantuu aadi jiro xagga dhoodidu geli jiray hadeertana dhoodidii ciduma aado laamigaba xagga xagga ugama degato geelasha jooga xataa caana lagama keeno oo waa nimanku dhinacay u yara badan yihiin weeyaan nimankaa somalilan laleeyahay meesha jooga ee halkaa jooga ayadaa waran baa aagaa jooga markaa cidiba ma aado waxaa la joogaa badanaaba dhanka koonfurta iyo dhanka bariga magaalada laga yara joogjoogaa magaalada laascanood hadda waa aragnaa dadka ku hadhan aad bay u yaryihiin caanahaad adigu keento oo kale xaggee u iibgeysaa maalintii oo kale intee galaas baad keeni jirtay bal iiga sheekeeya saameynta idinku yeelata dadkii dee magaalada caanaha iibsan jiray caruurta iyo dadka waayeelkaa bay ahaayeen waxaa caanaha loo iibin jiray cidna caano badan kama keento waxaa dee laga keenana meherada yaryar baa qaato maqaaxiyo shaha ku cadcadaysa dadkii caanaha cabi jiray magaalada wuu ka maqan yahay markaa saasaan caano badanba looga keenin oo aan caano badan geela hadeer looga keenin markaa waxaa kaloo jirta dee magaalada waa laga qaxay dadkaasa caanaha iibsan jiray dadka ka iibsan jiray markaa saasaa dhaqaalihiina dee uu noqday inuu noqdo inaan geeli waxba laga keenin caano badan
cabdiraxmaan jaamac oo ka mid a xoola dhaqatada oo laasacanood ugu warramayey cabdikariim olol halka dhegeystayaal aad nagala socotaana ah waa idaacadda caawa iyo dunida qiimo intee leeg ayay ku kacaysaa dowladda ama ay ugu kacaysaa dowladda britain inay qof magangeliya doon ah mustaafuriso islamarkaana ay geyso dalka ruwanda waa ay kula heshiisay in laga furo xarumo lagu maareeyo kiisaska magangeliya doonka dadka raadinaya haddaba su-aashaasi ayaa waxaa jawaabteeda ay ku jirtaa warbixin cusub oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee royters oo arrintaasi ku saabsan xukuumadda xisbiga konserfatiifka ee ra-iisul wasaare riishi sunak ayaa rabtay inay kumanaan muhaajiriina u dirto in ka badan lix kun iyo afar boqol oo kilomitir oo ah dalka ruwanda tallaabadaas oo qayb ka ah heshiisa dalkan ku yaala bartamaha qaaradda afrika oo arrintan ku ogolaaday sannadkii hore xukuumadda ayaa u aragta qorshahani mid udubdhexaad u ah niyad jebinta dadka magangeliya doonka ee doomaha yaryaara kaga soo gudbaya amaba kaga imanaya dalka faransiiska waxaana sunaak uu arrintan ka dhigay mid ka mid ah shanta qodob ee mudnaanta u leh xilli culays uu kaga imanayo sharci dejinta xisbigiisa iyo weliba bulshada si arrintan loo dhammeeyo iyadoo xisbigiisa uu ka hooseeyo xisbiga mucaaridka ah ee leybarka rayo ururin la sameeyey ka hore doorashada qaran ee sannadka soo socda qiimeyna lagu sameeyey saamaynta dhaqaalaha oo isniintiiyo la baahiyey ayay xukuumaddu sheegtay in qiimaha halkii qofba loogu tarxiilayo ruwanda uu celcelis ahaan noqonayo dolar oo la siinayo ruwanda si ay u hayso qof kastoo magangeliya doonaa iyo siddeed iyo labaatan kun oo dollar oo ah diyaaradda iyo weliba sii kaxayntooda iyo weliba labayo labaatan kun sideed boqol iyo labayo siddeetan dollar oo ah nidaaminta iyo weliba kharashaadka sharci wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi zuwela brefman ayaa sheegtay in qiimaha ay tahay in lala eego saamaynta ay ku yeelanayso niyad jebinta kuwa kale ee isku dayaya inay soo gaadhaan dalka britain iyo weliba korarka qiimaha guryeynta magangeliya doonka haddii aan wax tallaabaha la qaadin ayaa sheegtay brefman in qiimaha guryeynta dadka magangeliya doonku ay gaari doonaan saddex iyo toban dhibic sagaal bilyan oo dollar amaba ku dhowaad afar iyo toban bilyan oo dollar sanadkiiba taasi oo ka badan afar dhibic shan bilyan oo dollar hadda xisbiga leybarka ayaa sheegay in qiimayntan dhaqaale ay tahay mid gebi ahaanba kaftana islamarkaana ay ku guuldaraysatay inay si saxa u sheegto waxaa qiimaha guud ee qorshuhu noqonayo xisbiga scottish national party ayaa isaguna ku eedeeyey dowladdu inay ku bixinayso lacag khayrilxad ah tarxiilidda dad quusa halka ay ku guuldaraysatay inay gacan siiso dadka reer buritan ee ay ku kordhayaan qiimaha lacagaha laga bixiyo guryaha la iibsado iyo weliba cuntada maalinta khamiistana maxkamadda racfaanka ayaa gudbin doontaa xukunka in duulimaadyada ruwanda ay yihiin kuwa sharciya duulimaadkii ugu horreeyey ee la qorsheeyey bishii juun ee sannadkii hore ayaa daqiiqadihii u dambeeyey ay joojisay maxkamadda xuquuqda aadamaha yurub taasoo duldhigtay xayiraada maanacaysa wax mustaafuriinah ilaa iyo laga dhammaystirayo tallaabooyinka sharci ee britain bishii disembarna maxkamadda sare ee london ayaa xukuntay in siyaasaddaasi ay sharci tahay balse go'aankaasi ayay ka hor yimaadeen magangeliya doonka ka yimi waddamada suuriya suudaan ciraaq iiraan iyo fietnam oo ay la jiraan qaar ka mida ururada xuquuqda aadamuhu sannadkii hore ayaa shan iyo afartan kun oo qof ay dalka britain ku yimaadeen doomo yaryar oo ay kaga soo gudbeen badankooda dalka faransiiska sannadkanna in ka badan koob iyo konton kun ayaa dalkaasi soo gaadhay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida idinka soo gaadhaysa washington warbixinno kale iyo weliba wararkii oo inoo soo socdaani haatan aynu jaleecno dhinacii kaalma haysa
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee caweyskala dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a rediyoga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysan doontaan labada mawduuc ee u hadalhaynta badan bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegaystayaasheenna dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ee si toosa nooga dhegaysan karaan idaacadda f m-ka v o eda ee dhadhaab ee ka soo gasha muwjada f m-ta ee hal eber todoba dhibic lix meegahartis barnaamijkeena caawah qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga dhowaan la dejiyey xerada cusub ee ifarlabo oo dalbaday in loo diyaariyo musqulo iyo adeegyada fayadhowrka oo baahi badan ay u qabaan si ay uga badbaadaan daacuunka la sheegay inuu ka jira gudaha xeryaha sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dadka waayeelka ah ee ku jira xerada cusub oo ka warbixin doona caqabadaha ka haysto dhinaca nolosha kaba marna xubintii shakhsiga oo aan ku waraysan doono cabdi cadow ibraahim oo ka sheekayn doona sida uu ahaa guurkii hore ee soomaalida iyo xaqdhowrka xidadka iyo xigtada barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed xerada ifalabo oo ah xero cusub oo dhowaan dowladda kenya ay u ogolaatay in la dejiyo qaxootigii ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya ayaa toddobaadkii hore la dejiyey qoysaskii ugu horreeyey ee laga raro xeryaha kale hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r ayaa ku guulaysatay in boqolaal qoys oo hordhac u ah halkaasi la dejiyo iyadoo adeegyadii aas-aasiga ah inta badan aan loo diyaarin qaxootigaasi cusub sida goobaha caafimaadka ee loo yaqaano heeltaboosyada iyo adeegyadii nadaafadda oo muhiim u ah qaxootigaas cusub maadaama dhowaan hayadaha caafimaadka ay shaaciyeen in shoombiyoodka iyo daacuunka ay ka jiraan guud ahaan xeryaha haddaba si aan u ogaano nolosha qaxootigaasi cusub ayaan barnaamijka caweyska guud ahaan caawa ku eegi doonaa xaaladda ay ku nool yihiin qoyskaasi dhowaan la dejiyey xeradaasi cusub haddaba qaar kamid a qaxootigaasi ee toddobaadkan la dejiyey gudaha xerada ifalabo ayaa ka waramaya habkay u nool yihiin iyo xaaladda ay kala kulmeen deegaankaasi cusub magacayga aadan cabdulaahi aadan waaye waxaan joognaa harada ifotu waan ku cusubnahay waxaa noo kooway heed shalay intaan ka qaadano meeshaan raashiin waa kaas adi meeshaasaan joognaa raashiinka nala siiyey hadda shalay aan qaadanay waa qamadi iyo digir iyo saliid aan qaadanay shalay oo yar oon aan badnayn bal ka warran markaa bay aadad ku nooshay deegaan ahaan sida ay tahay xalkiina hadde meesha aan ku noolnahay waa meel aan ku cusubnahay haddaan imaanay ma laha waa dhul iska cidlo oo bilaaba cidlo ahaan soo degnay wax noo soo horreeyo hadda aan ku soo jiidanina ma laha dhaqaala aan wax ku furdaamin maha waa dad iska xaaladooda ilaahay ogyahan baan nahay qaxooti waan maqli jiray waan ku cusbahay hoolahayaa naga soo dhammaaday hadda unbaa imaanay dad meesh ku cusubbaanahay hadda unbaa imaanay waxaan la xiriirnay ma laha weli waan ku cusubnahay waxbarasho ma helin caafimaad ma helin weli bus iyo hergeb iyo dhibaato qandho malaari wax baa iska jiro meel aan aadna ma garanayn biyaha waan helnaa laakiin se kale micnaha meesha waa laiskaga liidanaya hay-adaha waxaan ka codsanaynaa kolley marka u horreysa in caafimaad ka helno waxbarasho aan ka helno deeq nololeed aan ka helno kadib waxaa noogu soo horreeyey aasaaska koowaad musqulo ma qabno guriga hataa waxaa nooga daray musqulada saxaradii aan dhaha shabaaxaynaa waxaan rabnaa inaan degdeg musqulo nologu dhiso waxay dambeeya in hay-adaas si fiican noo gartaan maadaama daacuun jiro meesha caafimaad darre ay taallo hadda weli maamul oo hadda xilboosyo iyo meel oo isbitaallo la aadana aan lahayn waxaan rabnaa degdeg si aan dhaqsi maalinta ama biri aan sama aan musqul aan helna aan doonayna dee hay-adaha inay noogu gargaaraan isaaq xasan iimaan baa la yidhaah waxaan kasoo barakacay jubbada hoose aan kasoo barakacay waaya noloshaada markii aad jubbooyinka joogtay maxay ku tiirsaneed nolosheedu waxay ahayd xooli jir baan ahay lo baan dhagan jiray beer baan fali jiray wixiina waan ka dhibtooday waan ka soo faraxashay haddee qaxootigaan joogaa marka ilaaha amarkiisa biyii waa haysanaa nololxumo oo macnaha hagga dhaqaalada ah iyo wixii un macnaha isbitaal waxaas aan u baahannahay waxa yaroo aan ka qaadana meesha qamadii ah ee wax saliid ah ee waxa yaroo ilaaha amarkiisa digir ah aan meesha ku qaadana ilmihii haddii la sii dabada ay tagtay waxaad ii sheegtay inaad tahay aabba dhalay toban carruur ah lixdan jir ah oo aan weligiis qaxootina ma arkin bal ka waran dareenkaaga maanta alxamdulilah dareenkeeda waa iska fiican yahay meeshaan boor iyo bus wax kale onnuhaya ma jiraan laakiin nolol xumo masquulna ma haysane axaarkay baan dhaca ordaynaa marka meesha masquul ma laha xanuun waa jiraa ilmihii wixii qamadiga diilisii olooshii baa laga qabtay marka caloosha ilaahay markiis waa socotaa marka waxaan rabnaa daawo deg deg aan helna oon musqulo aan helna oon nadaafad aan helna meelaan ku fariisano oon ku xaarnaan ka salla'na yaalka waa hergebsan yihiin oo saaan sheegi waaye marka ilaahay amarkiisa musqulahaas waan rabnaa inaan deg deg ahaan nagala soo gaaraan rabnaa hadduu ilaahay idmo qaxooti aad noqonaysa qalbiga kuma jiran laakiin maanta daruufta ayay u qabatay qaxooti inaan noqdo daruuftaa noqoto nolol kala wanaagsan aan wajahayaa oo naxayada xaggooda inaan ka halna oo dowladda xaggeeda inaan ka halna wax kastaba inaan meelaha garab nala siiyaan rabnaa qoyskani oo markii ugu horreysay raashinka ku qaatay xerada cusub ayaa tilmaamay in cimilada kulul iyo deegaanka ay la qabsalla yihiin iyagoo sheegay in carruurta yar ay ku adag tahay cuntada ay bixiyeen haydaha samafalka ayagoo haydaha gargaarka ka codsaday in la siiyo raashin jilacsan oo ay cuni karaan carruurta iyo dadka waayeelka ah walaa magacay waa nimco waxaan ka tirsanaya xerada ifo gaar ahaan ifo tu hadda la dejiyay dadka waxaan deganahay afar beri maasha allah waxaan haystaa caruur yaryar oo xiidadoodu jilicsan yihiin oo aan qamadi iyo galley midna qaadan karin maasha allah u n ma ka dayrinayno oo wax wayna siiyaan wayna noo dadaalaan waana la qaabilay maasha allah haddii aana la qaabili lahayn waxba maanaan helnayn qaabilaad fiican waa helnay wayna soo dhoweeyeen iska dhib madnaata markaad wax qabsanaysid keeroo kale markaad wax ka soo qaadanaysid way dhib badan tahay oo waan dareenaa oo sida gaari a wax kuu soo qaada ma helaysid qofku caawiyo oo wixii kuu fududeeya ma jirto waa wadanaa marti ku nahay walaahi muqdisho waanu ka nimi mana laga imaadeen qofa dhib baa ka keentay qofa xaalad baa ka keentay qaraxna wuu jira oo waa la wada ogyahay waan jeclaan lahay inay nabadii xasiloonin noo ahaato laakiin waan madaxdeeda waanu ka rajaynayna inay xaaladda bedelaan u n waanu u nimaadnay waanayna soo dhaweysay qaxunti waanu nahay oo maanta de meel aan uga baxna ma jirto qaxoonti waa nahay markaas qaxoontiga waa caafimaad ahaan iyo deegaan ahaan waa u dhib badan tahay sababtoo ah ilmihii waa ilmo yar oo xididadiisu jilicsan yihiin oo calooshiisu jilicsan tahay ilmihii ma awoodo qamadii ma qaadi karo waxaanu awoodinoo kale ilmihii gaajo ma xamilayo ilmo wuxuu u baahan yaha la siiyo wuu iska cunayaa raashinka way noogu dhib badan tahay oo way nagu adag tahay maadaama raashinku nagu adag yahay waxaan codsanayaa oon hay-adda u n c r ka codsanayaa waxwayna siisaa waan uga mahad celinaynaa inay noo dadaalaan cuntadana noo bedelaan cunto jilicsan oo caano leh dee waxaan cad ku iibsana xataa ma haysano anagiiba qaxoontiya oo waddankaygii ka nimi oon shaqaysanin marka cunta ubadkiin cuntadii loo bedelo oo waxaan adag laga bedelo waa codsigayga koowaad keligeyna maahe waa baaqa qaxoontiga soomaaliyeed oo dhan waayo ubad yarar baan wada haysanaa ubadkayga calooshoodii ma qabsanayso galley ma qabsanayso qamandi saliid waana la siiyaa waxaan jecelahay in cuntadana loo bedelo hay-addu noo bedesho dhabaaqayga uu gaadho dhinaca kale dhallinyarada qaybta ka qaxootigan cusub oo badankood ka soo barakacay abaaraha ayaa sheegay in shaqola'aanta ka jirta xeradan ay caqabad ku tahay inay la qabsadaan xeradan cusub maadaama fursado shaqo aysan ka jirin gudaha xeryaha aniga waa dhaqdhaqaaqa iyo magaalada jawiga ka jira weligay qofkaan ku noolaa soonka hore laba bilood unbaan joogaa marka qaab haddaan u shaqaystay iyo qaab nin hadda xagga markuu joogana hadda qof oo farsamo yaqaanan ahay oo ahaa marka sharciga hadda kuma dhaqaaqi karo qof hadda meelahaas magaalooyinka oo dhismaha laga shaqayn kara aada kara mihi marka qof sharciga sharciga lagu aadaa lidhaha sharcigan hadda aan haystan qaxootiyadan buu ka mid yahay marka insha allah kuleyta waa waxaan leeyahay insha allah hadduu ilaah idmo macnaha dadkii hadda waa dad iska barakacayo oo ilaah kuma darnaatee waxba aan haysanin qof buushka ila qaba ku dhahaya ma qof kaleta ma arkaysid marka ugu badnaato lagu leeyahay kuwaan bal geedahan xoogaa iga jajaf xoogaa bal shaahan ku siinah marka tan kale guriga waa aqal hoori unbaa la samaysana aqal hoorigana gabdhaha unbaa laga qaban kartaa moogi wax hadda shaqadaada ku filan ma ahan shaqa hadda adag kugu filan ma ahan marka xaaladaasaa jirto hadda waqti kale in la gaaro moogi meeshaan hadda meel oo shaqa hadda oo aniga ugu filan shaqadaan aqaanay ama daa kale ama jiinkad ahaata wax ka furan ma laha
waa hagaag weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka cawiiskala dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadanaysa lawarka qaxootiga balse imanka idinku wareejiya saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo stuudiya igula sugan si inoogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdi cadow ibraahim oo ah oday waayo joog dhaqanyaqaana oo aanu ka waraysanay hannaankii hore ee guurkii soomaalida xishoodkii iyo xaqdhowrkii xididka iyo sida uu hadda xaal yahay iyo dhalinta soomaaliyeed halka ay ka joogaan dhaqankii baadisooca u ahaa bulshada soomaaliyeed waxaad kale oo maqli doontaan dadka waayeelada ah ee ka tirsan dadka ku cusub xeryaha oo ka cabanaya caqabado ka haysta dhinaca nolosha haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga cabdi cadow ibraahim waa oday waayo joog dhaqanyaqaana waxaan ka waraystay dhaqankii suubanaa ee bulshada soomaalida gaar ahaan habkii iyo hannaankii loo agaasimi jiray dhismaha qoyska cusub xishoodkii iyo xaqdhowrkii xididka iyo isbeddelka xilligan ku yimid dhaqanka soomaalida cabdi ayaa waraysiga ku bilaabaya qaybihii guurkii soomaalida horta guurka laba micnood buu lahaa midda koowaad wiilka aabihii baa gabarh u dooni jiray ama abtigii ama adeerkii ama adeerkii midna gabadha iyo wiilka intay isu yimaadaan bay sheekaysan jireen oy isfahmi jireen aniga laftayda maalinkii guuriga ugu horreysay yaan gabar shukaansado anoo iska geeli jira ah marka gabadha iga hor imaatay yaaabasoo nabad mo nabad xaggii degantihiin halkaasaan degana haye oo ina ayaa tahay ina hebel hebel walaale waan kaa helaye goormahan si fiican isu waraysan hadda gurigayga igu imo bay tiri gurigi baa ugu tegey markaase waxay tiri hal gabay haddaad ii mariso oo hiddii iyo dhaqankii ah warkaagao dhan waan qaban marka waxaan ku idhi sidii garas gabiibyaal ka baxay meel godiya laaga tintoo gadafa guudkoo gardhaca geenya lagu moodi inaad gaari haweenaad ahayd waa gad la hubaaye kan gacanta geenyo rag waa laga garqaataa baan ku salaamay gabadha iyaday waan guursaday waxaana joognay meesha layidhaha afdheer etoobiya kililka shanaad waa gartay waxaa tiri laba qaybood buu ahaa waanba garanay taa labada qof ee waalidka isu xuli jireen oo gabadhiinana siiya wiilkanaan u rabnaa sidaa guur ku dhici jiray bal kan kale ee wiilkay gabadhu sida adigu aad sheegtay oo kale iyagu isxulan jireen wuxuu ka bilaaban jiray saa sheegtay barashada iyo ballanta maxaa xigi jiray waxaa xigi jiray inaan gabadhihii guriga loogu tago gogol ay kuu dhigaan halkaas haddee nin socdaal ahata ay kugu sooriyeeyaan habeenkii oo dhan sheekaysataan ballantiinna meel kusoo gabagabaysaan deedna markaa kabacdigeed aad isguursataan reerkii marka waxaa u tagahaya aabbahay iyo intii eheladiisa ahayd baa reerka u tegayso sidaasaa gabadhii loogu tagahayaa arooskii baa lageyn rarti baa la geyn xoolaa la geyn shiiqibaa meeshii la keeni sidaasay ahaan jirtay inta la issukaansanayo oo la xidhiirayo waxaa jiray fadhiyo meelo ciyaaraha la isugu yimaado dhul lagu ballamo bal dadkaasu sida ay u kala xishoon jireen iyo qadarinta iyo sharafta xilliga shukaansiga dhallinyarada soomaaliyeed lahaa waxiiga sheeg sharafta gabdhaha annaga horta qaymo dheer bay lahaayeenoo gabdhaheenna aad bay u xishoon jireen wiilashana aad bay u xishoon jireen ani da'dayda lixdan iyo saddex sanaa hadda marayso weligay gabar soomaaliyeed hawo guur waa iga gashay laakiin kaalay gabadhaanayto gabadhan kaali xumee oo farfare cindigayga walluusan gelin ilaa da'daan hadda aan joogo gabdhaheenna sharaf bay lahaayeen raggay xusmaynayeen annaga ragga ana gabdhaheennaan xusmayn jirnay sharaf bay lahaayeen dharkii saddex dhudoodkaabay xiran jireen ama ifur ama foolga iyo gad haddaad soo gaartay haddii kaleba la qaadan jiray waxaa la xiran jiray kaba tolonyo ahaa neef aarya laga bixin jiray oo nimanka farsamo yaqanka ay sameeyaan haddii ilaahay ku maayo oo geed laga sameeyey haragga geela ama haragga looda yaa laga samayn jiray markii dambaran kaba caaga oo abgari layidhaahdo soo baxoo la qaadan jiray cabdi waxaa igu maqaalo ah in wiilka ee gabadha soomaalida markay isshukaansanayaan habeenkii ballamaan waalidkii hurdo wiilka dhallinyarada guriga yimaado gabadha u soo baxdo meel guriga ka durugsan oo geed ah ama bannaankay noqotaba gabadhiiyo wiilkii isugu imaadaan gabadhuna wiilka ay aaminto wiilkana uu gabadhaas si qurux badan oo sharaf badan oo u shukaansado haba yaraatee wax dhibaato ah oo ay ka cabsan jirteen aanay jirin dhib loo geysan jirin aanay jirin weliba meel ka durugsan uu fadhiisan jiray bal arrinta wax iga sheeg waxaan wax kaaga sheegayaa gabdhihii hore alxamdulilaahi way dhowrsoonaayeen raggii horena wuu dhowrsoonaa gacmagacmayn iyo hunguri iyo gaabsi toona lisma weydiisan jirin caadi baa loo sheekaysan jiray ilaaha waago buu iskugu baryo gabadhaas gurigooda haddaa ugu timaado adiga gurigaaga kugumaysan imaan jirin laakiin ayada gurigooda markaa u tagto way ku soori jirtay gogol bay kuu dhigi ama meesha la yidhaahdo gamaasta ama godorada meesha loo yaqaano ee ee lagu fiidsado yaa gogol lagu dhigay ama abeed ha joogo ama hooyada ha joogto ama walaalkeed ha joogo halkaasay gogol kuu dhigaysaa shaah bay kuu keenaysaa caanay kuu keenaysaa soor hadday taal soor bay kuu karin ku siinaysaa waa ku martiqaadaysaa haddaad doonto waad baryi kartaa nin la yaqaanaa tahay haddii aanan cidda si fiican ku wada aqoon labadiina istaqaanaan adoon horta sudahdii iyo aanan baranin dadkii cidda kuma degdegaysid kumaanaan degdegi jirin dadkaan baran jirnay markaan ayada isbarano kabacdi dadkaan isbaran jirnay halkaasaan reerka ka soo dargeli jiray aniga ra'yigayga iyo kuwa aniga maaragtay ila ehelaayo saaxiibada ahaabo xilliga gabadha la shukaansanayo iyo guurka kadibba waxaa aada loo xushmayn jiray gabadha eheladeeda xididka aada iyo aada loo xushmayn jiray bal arrintaan wax iga sheeg aad iyo aad baa loo xusmayn jiray hadduu seedigaa kugu yimaado guriga inaad dhiig gasho weeye ood xoola u qashaa ilaa ma dibi qashid ama qurba ama orgi qashid ama wan qashid seedigaa waa inaad xurmayso gogol urigto halkaa ku marti qaada hadduu xoolo doon ahaana xoolihii aad siisaa bay ahaan jirtay hadda seedigii lama xusmeeyo sodohdii lama xusmeeyo waxaanba u joogay xagradheer nin sodohdii garaacay nin sodogii garaacay baan u joogay xagradheer oo soomaali ah amaba islaantiisaba dilay foolxumo weeye maan annaga waxaas maana soo marin ninkaa soomaali maaha ari ninkii sodoodii garacay oo haddii laan kudmeeye anigu sodooda way garacday halka haddaan kaga soo gudubno guurkii hore iyo quruxdii iyo sharaftii iyo milgihii u lahaa aanu nimaadno hadda hadda sidee xaal yahay cabdiw hadda xaalka aad buu u foolxun yahay gabdhaheennii gabdha ma oho wiilasheennii wiilal ma oho way hallaabeen wiilkii wuu fata bannaan yahay timuxuna marmaran buu wataa gabadhii haddii ilaahay kuu idmaaya waa boorey xaga booreeyo haddii alla dharka sidii loo xirin jiray uma xiranayso haddii ilaahay kuu idmaayo telefoon bay la taagantay abba waxgeed joogtaa meeshaas halkaa iigu imow baa la dhihi halkii bay ugu tag meesha gabadha gurigooda loo doonan jiray oo lagula sheekaysan jiray haweenkii dhalayna waa muraara dilaaceen odagii dhalay wuu muraarda oday baaba indhabeelayn dhaxdin daraaddiisa oo gabadhiisii la uureeyey oo isku dhiganaysay waa garta cabdiow waxaa aada looga dayranayaa meesha uu marayo xishoodka bulshada soomaaliyeed ee xilligan gaar ahaan dhallinyarada xishood la-aan inay jirto oo cidna aan la qadaraynayn bal arrintaa maxaa dareentay xishood maba jiro xishoodkii dhimay sharaftii iyo sooryadii way dhimatay gabdhihii dhaqankoodii wuu gadoomay wiilashiina dhaqankoodii wuu gadoomay ma nin weyn oo soddon jir ah ama labaatan jir ah ama shan iyo toban jir ah oo baridiisi bannaan tahay miyaad adduunka soo arki jirtay ilaa shan jirkaagii hadda oo joogta hadda kow noogu ah hadda anugu arkay hadda hadda hadda arkay hagreer baan ku arkay nairobi baan ku arkay gaarisaan ku arkay wajeer baan ku arkay ma garanaysa madheera baan ku arkay beled xaawaan ku arkay garbaarey baan ku arkay baardheeraan ku arkay xamar baan ku arkay furiinka waa tira beelay furiinku berigii hore ma badnaa furniinka markii hore gabdhaheenni hore ninkii furo waa lacaayi jiray oo cooboobi jiray ceeb bay ahaan jirtay hadda ceeb baa taaganoo gabadhii ugu baa markii ilmo laga dhalay baa lagu laadi oo looga tegiy oo lagu dayranayaa oo weliba lagu caayayaa gabadhi markii ama ay ilmo dhashay ama aanay weli dhalinba ama ha dhasho ama yay dhalin waa la cayranayaa gabadhii sharafteedii baa meel looga dhacay dhiiggeediina waa la cabay dhibkaas wiilasha keenay furiinka waxaa leeyahay khasaare kalaa ka dambeeya carruurtii baa dayacmaysa qoyska aada u dayacmaya arrintaa ka hor hadda waxaan u soo joogaa gabar toddoba laga dhalay toddoba laga dhalay saddex gabdhood iyo afar wiil laga dhalay laga cararay labaiyo toban sano ilmaheeda korsanayso baan u taaganay hadda oo ila daris ah ninkiina naa kaluu duurkaas ku qabaa tu kaluu haddana qabaa tu kaluu qabaa baa lagu leeyahay masharafaa taas gabar baa waxaa la qabay afar iyo toban beri xishood la'aan wiilasha ma xishoonayaan xushood waa ka tageen wiilasheenni soomaaliyeed gabdhaheenna ma xusmaynayaan waa hooye macaan waa walaal macaan gabdhaheenna in la xumeeya waa madnuuc anigay da'daan joogo gabdhahoo dhan waan jeclaha alla teed guursataabahana tiyaa bilaacsanba waxay alla yaatan ku guuriya haddii mar ma ku yeelaysaa mise way ku diidaysaa baan ku fikirayaa laakiin cabdi wiilasha qaar fiican baa jira oo xishooda soo ma wiilasha qaar baa laga helay boqolkiiba afartan baa laga helayaa boqolkiiba lixdan lama helayo fiican dhallinyarada hadda joogta ee aad awowga iyo adeerka u tahay ee ku dhegaysanaya maxaa kula talinaysaa wiilasha aan ehelku nahay ee soomaaliyeed iyo gabdhaha aan ehelka nahay ee soomaaliyeed waxaan ku waaninayaa sharaftiinna ilaashada sumcadda soomaaliyeed suugaanta wanaagsan diinkeenna sharafta leh sumca qur-aanka ee wanaagsan baan ku dhalannay cidna naguma haysato adduunka annagaa ugu sarrayno diinteenna ha dayicina ha ku dheylina ha isfaraxumaynina ha iscaayinina dharka si wanaagsan u xirta diinta ilaahay ku hanuunoo barta kaasi waxa uu ahaa cabdi cadow ibraahim oo ah oday dhaqanyaqaan ah oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dadka waayeelada ah ee ka tirsan qoysaska waayadii dambe soo gelayay xeryaha qaxootiga ayaa sheegaya inay qabaan baahiyo gaara waxay xuseen inay caqabad ka haysato dhinaca cunnada oo aanay cuni karin raashinka adag ee la siiyo dadka qaxootiga sidoo kalena ay qaarkood u baahan yihiin daawooyin maadaama ay intooda badan la nool yihiin cudurro u gaara sida uu sheegayo cabdi ibraahim nuur oo ka mid a odayaasha qaxootiga ku cusub xeryaha dadka waayeelka waa ulees oo haysto waxaa ka mid a sida untada ama yani daawada wax walba a haysto intaas yani waxaa waaye meesha raashinka la bixinay waxaan rabnaa ama bariiska ahaado ama yani wixii oo markaas raashinka oo duubiga ha ahaado qamadiga la bixinay muurdada la bixinay annagana ma uni karno waxaan rabnaa unta aniga aan urkano in naloo keenaan rabnaa insha allah intaasaaba had yani u badan meeshaan hadda la joogo qofkii loo taga ama markii farmasya la taga ama helboostayaasha la taga waxaa lehay dhiikaraa ku hayo waxaa ku hayo tiifoa ku hayo waxbaa ku hayo dan ay ku tagaan yani meeshaas ay ku tagaan awood ay ku tagaan ma haystaan xaafadin looguma imaan karo waxaa lehay meeshaas imaadaa laleeyahay marka waxaan rabnaa intaas in wax naloo qabtaan rabnaa cabdi ibraahim waxa uu sheegay in qoysaska ku cusub xeryaha ay isla qabaan caqabadaha dhinaca nolosha iyagana ay usii dheer tahay duruufo ay horseeday waayeelnimadu waxaan hadda meeshaan hadda aan ku degannahay boonaaley waay aan nahay yani ku tirsannahay yani xagar dheer aan ku tirsannahay marka ani wax badanaan aada ugu baahannahay waxaan u baahannahay sida oo tirikoobka oo raashinka nala siinay naguma fiirno magaalada shaqo ma lahan waxaan u baahannahay bahalka aan shukulada la bixinay waxaa kaloo u baahannahay musqulooyin ama yani tubooyinka aada yani bilaama isku qaraacaan tubooyin naloo zaa'idiyo aan u baahannahay insha allah biyo kuma filna raashinka kuma filna biyaha maalin kasta ilma isu soo dagaalihayeen meesha gabdhihi isu soo dagaalihaya kala celcelisa odayaashii ay ku jiraan tubooyinka waxaan rabnaa in naloo zaa'idaan rabnaa raashinka waxaan rabnaa in raashin oo odayaasha uni karaan in naloo keenaan rabnaa insha allah
dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska ladhaab ee toddobaadkan intaanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada heesta barnaamijka
goortaan ku helay
xariirta la daawadiyo istinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale maxaan ku xaqiiri kartaa maxaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo istinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo istinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale maxaan ku xaqiiri kartaa maxaan ku xaqiiri kartaa
waa tahay guudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan kusoo efmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayey aniga oo ahaa cabdisalaan axmed iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere tan iyo barnaamijkan barnaamijka xiga intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa